imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee rooma waa in loo dulqaataa kuwa wax ka shakiya kii rumaysadka ku itaalyar soo dhoweeya mana aha inaad ra'iyadiisa la murantaan mid baa rumaysan inuu wax walba cuno kii itaalyarse wuxuu cunaa qudaarta kii cunaa yuusan quursanin kii aan cunin kii aan cuninna yuusan xukumin kii cuna waayo ilaah baa aqbalay isaga yaa tahay kaaga xukuma mididinka mid kale tow waayo sayidkiisuu u taagan yahay ama u dhacaa waana la taagi doonaa waayo rabbigu waa awoodaa inuu taago nin bay la tahay in maalinu maalinta kale ka fiican tahay mid kalena waxay la tahay in maalmaha oo dhammu isku mid yihiin mid kastaaba maankiisa aad ha ugu hubsado kii maalinta ka fikiraa rabbiguu uga fikiraa kii wax cunaa rabbiguu u cunaa waayo ilaah buu ku mahadnaqaa kii aan wax cuninuna rabbiga ayuusan u cunin oo ilaah buu ku mahadnaqaa midkeenna naftiisa uma noola midkeenna naftiisa uma dhinto waayo haddii aynu nool nahay rabbigaynu u nool nahay oo haddii aynu dhimannona rabbigaynu u dhimannaa sidaas daraaddeed haddii aynu nool nahay iyo haddii aynu dhimannaba rabbigaa ina leh waayo sababtaasaa masiixu u dhintay una soo noolaaday inuu rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba adigu maxaad walaalkaa u xukuntaa amase adigu maxaad walaalkaa u quursataa waayo kulligeen waxaynu hor istaagi doonnaa kursiga xukumaadda ilaah waayo waxaa qoran anigu waa noolahay ayaa rabbigu leeyahay oo jilib waluba anuu ii sujuudi doonaa carab walubana ilaah buu qiri doonaa sidaasaa midkeen kastaba ilaah ula xisaabtami doonaa sidaas daraaddeed mar dambe yaynan isxukumin laakiinse tanka fikira inaan ninna walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turanturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsada waan ogahay waanan ku hubaa rabbi ciise inaan waxba naf ahaantiisa iska xaaraan ahayn laakiinse kii ku tiriya inay xaaraan tahay kaas waa ka xaaraan waayo haddii walaalka cuntadaada ka calool xumaado jacaylka kuma sii socotid cuntadaada ha ku baabbi'in kii masiixu u dhinto haddaba wanaaggiinna yaan la caayin waayo boqortooyada ilaah ma aha cunid iyo cabid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jira ruuxa quduuska ah kii waxaas masiixa ugu adeega ilaah buu ka farxiyaa xagga dadkana waa mid loo bogay sidaas daraaddeed haddaba aynu raacno waxyaalaha nabadda iyo waxyaalaha midkeenba midka kale xoog ugu yeelo shuqulka ilaah ha u dumin cunto aawadeed hubaal wax waluba waa nadiif laakiin waa u xun tahay kii cuna isagoo mid kale xumaynayo waa wanaagsan tahay inaadan hilib cunin ama qamri cabin ama samayn wax kaleeto oo walaalkaa ku turraanturroodo rumaysadka aad leedahay ilaah hortiis u hayso waxaa faraxsan kii aan isku xukumin wixii la quman isaga laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay maxaa yeelay rumaysad wax kuma cuno oo wax kastoo aan rumaysadka ka imaaninu waa dembi